xasan ugu runtii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa isoo tiray walaaca ku aadan dhinaca xiritaanka xawaaladaha soomaalida oo bangigii ugu dambeeyey uu ku wargeliyay inuu guud ahaan joojinayo xiriirkii uu la lahaa xawaaladaha soomaalida arrintaas waxa ay abuurtay walaacaadu fara badan marka muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiray dadaallo iyo howlo badan oo isi soo tirayo oo dhinaca arrintaasi ku saabsan marka maxaa ugu dambeeya oo haddaad noo sheegi kartaa walaal waxaa hadda ugu dambeeyey in shalay galab uu bangiga soo diray xiriir ugu soo dirahayo kambaniyaasha xawaaladaha ku yaala statekan oo dhan waxaa ugu muhiimsan xiriirkaas uu soo diray waa maroo wuxuu ka hadlay in xawaaladu ay muhiim tahay sida baahida ay dadka soomaalid u qabaan inay tahay howl muhiima ayay ka hadleen waxay ka hadleen inay intii muddaa la shaqaynahayeen xawaaladaha soomaalida communitiga soomaalida iyo dowladda maraykankaba sidii xal loo heli lahaa waxay aad iyo aad ugu mahadnaqeen dowladda maraykanku roolka ay ka ciyaarayso abaaraha iyo gargaarka soomaaliya loo fidinahayo laakiin ugu dambaystii waxay yidhaahdeen go'aankii aan horey u gaarnay oo ahaa bisha soddonkeeda in la xiro akawntayaasha ay ku leeyihiin xawaaladuhu bangigooda in go'aankaasi weli uu taagan yahay sababtoo ah arrimo la xiriira cabsi ay ka qabaan sharciyada maraykanka oo ku aadan maamulka xawaaladaha iyo lacagaha waddanka ka baxaya daraaddood badaaladii la sameeyey haddii ay ahaan lahaayeen xibnihii xawaaladaha ay iska soo xuleen iyo idinkoo dhinaca sharciga arrinta ka kaabayay iyo qaybaha bulshada dhinaca dowladda waxba iskama bedelin
bangiga markaad eegtid qoraalkiisii inkastoo yidhaahdeen go'aankoodii weli way ku taagan yihiin haddana waxay yidhaahdeen weli waxaan ka shaqaynaynaa sidii xal loo heli lahaa oo runtii albaabkii maysan xirin boqolkiiba boqol waxaynu hadda sheegeen go'aankii hore oo soddonka bisha ah inuu weli taagan yahay laakiin weli waxay u furan yihiin inay sii wadaan hawshii dadaalkii iyo wadahadalkii ay la wadeen ururada soomaalida oo masalahaya xawaalada dadka soomaalida iyo dowladda maraykankaba marka inkastoo ay u badan tahay inay akaantayaashu xirmi doonaan haddana hawshu ma istaagayso xataa haddii ay dhacdo bangigan uu xiro hawsha waa sii soconaysaa hawsha waxaan ka wadaa xawaalada ma ahna waxaa sii soconaya dadaalka ah sidii xal loogu heli lahaa in businesskan xawaalada uu shaqeeyo oo uu lacagtan ay gaarto dadka soomaalida ah oo malaayiinta ah oon ka maarmin oo u baahan sidii noloshoodii maalmeedka ay u gaari lahaayeen marka dadaalkaas waa soconaya lakiin waxaa laga yaabaa in muddo gaaban uu yimaado xakad uu ku yimaado hawsha laakiin dadaalkii aan wadnay kulligeen ama ha noqoto shacabka soomaalida looga bahan yahy laftigod inay qayb ka qaataan ama ha noqoto dadka communitiga u orda ama ha noqoto ururka xawaaladu ay samaysteen ama dadkii dowladda lala shaqaynayay wuu sii soconayaa waanan aad baan usii xoojinayna arrintaas waxaan la kulmay qaybo ka mid a xibnaha guddiga xawaaladaha waxay sheegeen inay kulamo la yeesheen idinkiiyo iyaguba gudoomiyaha gobolka mas-uuliyiin fara badan oo ka tirsan dowladda waaxda lacagta ama wasaaradda lacagta ee dowladda maraykanka guud ahaan qaybahaasi aad la kulanteen maxay ku wargeliseen oo aad u sheegteen maxaase idinkaga soo baxay kulamadooda
marka ugu horreysa waxaan rabnay inaan inay ogaadaan muhiimadda ay leedahay uu leeyahay businesskan xawaalidu iyo sida uu yahay dhaqaalaha waddanka soomaaliya inuu ku tiirsan yahay lacagaha bannaanka isha ka baxaya waxaan rabnay inaan u sheegno in haddii lacagtaas ay istaagto abaaraha iyo dhibaatada iyo nabadgelya xumad wax walba inay sii kordhahayaan oo intarastiga maraykanku uu ku jiro xataa in lacagahan ay baxaan dadka u baahanna ay gaaraan waxaa imaan karaya haddii kambaniyaasha sharciga ah oo waddankan sharciga ku leh ay xirmaan in si kale dadkii lacagta u diraan in ay yimaadaan businessyaal kale oo ayagii aan sharciyaysnayn marka muhiimadaas waynala garteen kulligeen waxaan isku wada raacnay dowladduna ay ogsoon yihiin muhiimadda ay leedahay xawaaladu dhibku wuxuu ka imaanayaa dowladda maraykanku bangiyaashu waa private dad baa iskaleh ma qasbi karaan kuma qasbi karaan inay accounts u furnaado business gooniya laakiinse way ka buuxaan way og yihiin muhiimadda ay leedahay xalna waynala raadinayan waynala shaqaynayaan guddigan xawaaladaha iyo ganacsatada qaybaha kala duwan waxaa la kulanteen sidoo kaleeto bangigan go-aanka ugu dambeeya soo saaray qorshayaal baa igu maqaalaa inaad u bandhigteen waxyaabaha loo bandhigay maxaa ka mid a oo cadaadiska lagu saarayay inuu arrintaani ka laabto waxaa ugu horeeyey in businessaasha soomaalida xawaaladuhu ay samaysteen urur cusub ururkaas oo la imaanahaya sharci guud oo ka wada dhexeeya markay noqoto habka sharciga loo raacayo sida loola macaamilahaya dadka kasamariska ah iyo sharciyada dowladda si ii sheeg wada joogto ah ayagu iskuda raaceen ay ku shaqaynayaan taas waa mid marka labaad waxaan u bandhignay inaan rabno in bangiga iyo xawaalaha soomaalidu ay xiriirkoodu sii weynaado oo kasamariska soomaalida oo lacagaha diraa sidoo kale kasamar u noqdaan bangiga oo saas ay u wada shaqeeyaan taasna waxay ku jirtay waxay ahayd qayb ka mid ah qodobadii aan u geynay waxaa kaloo ku jiray in dadka soomaalida oo macaamiisha laleh xawaalaha iyo bangigaba laftigooda loo sameeyo training la fahamsiiyo sharciyada maraykanka oo ku aadan lacag diridda sababtoo kaashka badan oo dadku kasoo saareen bangiga ee keliyan xawaalada dib buu leeyahay mararka qaarkood marka waxyaabahaasoo badan iyo kuwo kale yaa ku jiray qodob ayuu ahaa proposalkaasi marka laga yimaado in guddi la sameeyey oo qaybaha kala duwan ee xawaaladaha laysku keeno oo arrintan sharciga maraykanka laftirkiisa la raaco waxyaabahaasoo dhan ma ahan waxa arrintani ay salka ku haysa waxay salka ku haysaa lacagtan laga dirayo waddanka maraykanka ee gudaha soomaaliya tegaysa yay ku dhacaysaa gacanta ay gelaysa ma tahay gacantii saxda ahayd ee loogu talagalay maxay ka bedeli kartaa arrintan nidaam shaqeeyo system shaqeeya soomaaliya kama jira sidaan ognahay horta waa mar walba wax baan kuu sheego xawaaladaha maraykanka ka shaqeeya kulligood waa shaqaysan yihiin waa la baaraa hay-ado kala duwan ayaa baara shuruudaha sharciyada maraykanka boqolkiiba boqol iyo ka badanba way ka soo baxaan oo hadda bangigu ma odhanahayo xawaaladuhu sharciga jebiyeen dowladdu ma odhanayso xawaaladuhu sharciga jebiyeen waana cabsi guud oo laga qabo soomaaliya ha noqoto ama arrintan iyo shabracdabadeeda ama ha noqoto ururkan al-shabaab ama waddankiiyo dowlad culus oo xoog leh oo banking system online ha noqote cabsidaa guud unbaa keenaysa ma ahne ma aha wax lagu eedaynayo ilaa hadda xawaaladaha soomaalidu ama sharcigii inay ka gudbeen ama wixii ku aadanaa oo laga rabay oo gormantaga inay kasoo bixi waayeen xawaaladaha soomaalida dhinaca sharcigaad adigu kala talisaa dowladda maraykanka iyo guud ahaan tilaabadan la qaaday ma tahay tii saxda ahayd ee arrintan lagu xallin labaad silada may ma ahan waxaa muhiim ah haddii business uu yahay business sharci ah oo sharciyadii maraykan dhan ka soo baxay waa inuu helaa hab uu ku shaqeeyo si sharci ah arrinta hadda dhacday oo ah in xawaaladihii ay waayeen bangiyo ay ku shaqeeyaan waxay actually dhib u keenaysaa soomaaliya iyo maraykanka labadiiba oo lacagihii mar kasta waxaa laga yaabaa inay baxaan waxaa laga yaabaa qofku si kastaba ha noqotay inuu dadkiisi gaarsiiyo lacagtiisu gaarsiiyaba marka waxaa luumahayaa ogaashihii la ogaan lahaa lacagahan meeshay ka yimaadeen qofka dirahaya kan loo dirahayo marka danta maraykanka iyo danta dowladda soomaalida iyo danta shacabka soomaalida kuma jirto inay businessku xirmo waa in la helaa hab ay xawaaladu ku furnaadaan shaqadii ay ku wadaan ayna u ahaadaan transparent si loo ogyahay lacagtan dadka dirahaya iyo meesha ku socota ilaa boqol milyan oo dolarka maraykanka ah ayaa qurbajoogta soomaalida ee dalka maraykanka ku dhaqan ay gudaha soomaaliya dib ugu diri jireen ayagoo halkan ka diraaya arrintii hadda waxa ay noqotay mid saamaynle kadib markii ay soo baxday in lacagtaasi ay istaagayso shalay oo ugu dambaysay waxaa ka hadlay hay-adda oxform ee dhinaca xuquuqda aadanaha iyo guddi xaquuqda dhinaca qaxootiga oo maraykanka ka jira waxay leeyihiin arrintani saamayn bay yeelan kartaa dadkii lacagtaasi heli jiray ee gudaha soomaaliya ku dhaqnaa aad bay u saamaynaysaa dowladda maraykanka waa inay arrintani ka laabataa oo dhinaca xaquuqda aadanaha ay ka eegtaa ma isleedahay cabashooyinkan iyo cadaadiskan dhinaca beesha caalamka ama hay-adaha xaquuqda aadanaha ka imaanaya dadaalkii aad wadeen waa idinka saacidaysaa waa sax weeye way naga saacidaysaa runtii wax weyn ayayna qabteen oxfam oxfam kaliya maahane ururo badan oo ah ururadan loo yaqaano n g oska ama caawiya dadka dhibaataysan ayaa aad noola shaqeeyey laftigooda qoraalo badan sameeyey sidoo kale dadka laga soo doorto gobolkan senatoriska iyo congresska ayaa aad u shaqaynahaya state departmentka ayaa aad noola shaqaynahaya marka runtii shaqadu meelo badan ayay ka socotaa laakiin walaal dhibka ugu weyn waxaa weeye dowladda maraykanku dowlad ahaan bangiyada ma qasbi karayso waxaa kaliya wax looga qaban karaa waxay noqon doontaa in sharci legislation la sameeyo sharcigaas oo bangiyada waxyaabaha ay ka cabanahayaan ama ka baqahayaan mas-uuliyaddooda inta ka wareejiya u wareejin karahaya hay-adaha maraykanka oo haddaba kor ka ilaaliya xawaaladaha iyo bangiyadaba oo ayaga ku sameeya auditing iyo baaritaanka laakiin dowladda maraykanku marnaba mas-uulgal ma noqonayso inay bangi ku tiraahdo business hebel account u fur systemka maraykanku ii sheegtaas ma ogolaanahayo dhinaca kale aan u dhigna xasan haddii hadda xawaaladaha loo ogolaado hawshooda inay sii wadaan bangiguna uu ka laabto go'aankiisa haddii la yidhaahdo xawaaladaha soomaalida waxaa laydinka rabaa inaad keentaan caddayn ah qofka lacagtaasi aad siiseen inuu yahay qofkii loogu talagalay ma samayn karaan baad islaada xawaalada way samayn karayaan haddana haddaba waa samayn way bilaabeen ee way sahlan tahay qof kasta oo lacag qaadanaya meel kastoo ka qaadanayo waxaa la weydiiyaa wax caddaynaya qofka uu yahay ama ha noqoto ii sheeg id masawir leh ama ha noqoto qofkii qof yaqaana ama inuu yahay qof customar ah oo horayba maarata macaamil ula lahaa marka taas wax badan baa laga qaban karahayaa waana la bilaab hors waa lagu jiraa dhibka ugu weyna runtii taas ma ahane waa cabsi in generaal ah oo soomaaliya o dhan laga qabo ay ka qabaan bangiyadu ugu dambayn maxay tahay rajada la qabo baad is leedahay hadda kulamo baan filayaa in dhinaca xawaaladuhu laftirkoodu arrintan ay ku hawlan yihiin dadalo badan baa socda dadku aad bay u walacsan yihiin rajada la qabo maxay tahay baad is leedahay saad u tiriba kulamo maalmahan soo socda xawaaluhu wuu dhici doonaa sidoo kale dowladda maraykanka kulamo badan ayaa dhexdooda ka socda wadatashi ayaga iyo annaga noo dhexeeya ayaa jira marka haddii alla usbuuca soo socda umaan arki doonaa in meesha ay wax gaaraan iyo sida arrintu noqoto waxaa suuragal ah in hakad u yimaado xawaaladuhu xirmaan gaar ahaan kuwa ku yaala stateka minnesota ayaa suuragala maxaa yeelay saad ogtahay usbuucan soo socda waa usbuuc wadankan fasax uu ku jiro oo sanadkii cusbaa iyo christmaska ay u dabaaldegahayaan xafiisyadii waa laga maqan yahay waxaa lagu soo laabanhayaa usbuuca labaad oo january marka waa waqti aad iyo aad u adag waqtiga ay bangigu xirahayaan accountiyaasha marka hakadkaas waa suuragal laakiin waxay u badan tahay sida muuqata marka la eego dadaalada aad badan oo socda in xal uu yimaado ha qaato laba usbuuc ha qaato afar usbuuc laakiin waxaan qabaa anagoo aan aad ugu rajo weynah in wax la imaan doono hadii aan laydmo aad baad mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa xasan warsame oo ah la taliye dhinaca sharciga ee xawaaladaha soomaalida oo ii warramayay